boqoraddii labaad cutubka tobanaad haddaba axaab wuxuu samaariye ku lahaa toddobaatan wiil yehuuna warqadduu qoray oo wuxuu u diray samaariya iyo talayaashii yesraceel oo ahaa odayaashii iyo kuwii soo koriyey wiilashii axaab oo wuxuu ku yidhi waxaa idinla jooga wiilashii sayidkiinna oo waxaad haysataan gaari fardood iyo fardo oo weliba waxaad ku jirtaan magaalo dayr leh hubna waad haysataan haddaba markii warqaddaannu idiin timaaddo doorta kan ugu wanaagsan oo ugu wada fiican wiilasha sayidkiinna oo ku fadhiisiya carshigii aabbihiis oo u dirira sayidkiinna aawadiis laakiinse aad iyo aad bay u baqeen oo waxay yidhaahdeen labadii boqorba way hor joogsan waayeene bal innagu sidee baynu u taagnaanaynaa oo kii reerka u sarreeyey iyo kii magaalada u sarreeyey iyo weliba odayaashii iyo kuwii carruurta soo koriyeyba yeehuu bay u ciddireen oo ku yidhaahdeen annagu addoommadaadii baannu nahay oo wax alla wixii aad nagu amartana waannu yeelaynaa oo annagu midnaba boqorka dhigan mayno haddaba wax alla wixii kula wanaagsan samee oo isna mar labaad buu warqad u qoray isagoo leh haddaad ila jirtaan oo aad codkayga maqlaysaan berrito haddaa oo kale wiilasha sayidkiinna madaxyadooda yasreeceel iigu keena haddaba boqorka wiilashiisii oo toddobaatan qof ahaa waxay la joogeen raggii magaalada ugu waaweynaa oo iyaga soo koriyey oo markii warqaddii u timid ayay wiilashii boqorka soo kaxeeyeen oo laayeen iyagoo toddobaatan qof ah oo madaxyadoodii ayay dembiilo ku gureen oo isagii bay yasreeceel ugu direen oo waxaa isagii u yimid mid wargeys ah oo intuu u warramay ayuu ku yidhi wiilashii boqorka madaxyadoodii waa la keenay oo isna wuxuu ku yidhi iridda laga soo galo albaabka laba tuulmo u kala dhiga oo ilaa berri subax ha yaalleen oo markii subaxdii la gaaray ayuu soo baxay oo dibadda istaagay oo wuxuu dadkii oo dhan ku yidhi idinku xaq baad tihiin bal eega anigu sayidkaygii baan shirqoolay oo waan dilay laakiinse bal yaa kuwan oo dhan laayay haddaba bal ogaada in ereygii rabbiga ee uu rabbigu reer axaab kaga hadlay aan waxba dhulka kaga dhacayn maxaa yeelay rabbigu waa sameeyey wixii uu kaga hadlay addoonkiisii eeliyaah sidaasuu yeehuu yasreeceel ugu laayay reerkii axaab intii ka hadhay oo dhan iyo raggiisii waaweynaa oo dhan iyo saaxiibbadiisii oo dhan iyo wadaaddadiisii ilaa uusan waxba u reebin markaasuu kacay oo baxay oo wuxuu tegay samaariya oo markuu gaadhay gurigii arijirrada ee jidka ku yiil ayaa yeehuu la kulmay boqorkii dalka yahuudaah oo axasyaah ahaa walaalihiis oo wuxuu ku yidhi war yaad tihiin oo iyana waxay ugu jawaabeen annagu waxaannu nahay axaasyaah walaalihiis oo waxaynu u soconnaa inaannu soo salaanno carruurtii boqorka iyo carruurtii boqorrada oo isna wuxuu yidhi iyagoo nool nool qabqabta markaasaa la qabtay iyagoo nool nool oo waxa iyagoo ah laba iyo afartan nin lagu aglaayay godkii guriga arijirrada oo midkoodna kama uu tegin oo markuu halkaas ka tegey ayuu la kulmay yohanadaab ina reekaab oo soo socda inuu ka hor tago oo intuu salaamay ayuu ku yidhi war sidaan kuugu qalbi fayoobahay oo kale ma iigu qalbi fayowdahay markaasaa yohanadaab ugu jawaabay haa oo waan kuu qalbi fayoobahay isna wuxuu yidhi hadday saas tahay gacanta ii dhiib markaasuu gacanta u dhiibay oo isna gaari faraskiisii ayuu soo saartay markaasuu ku yidhi kaalay raac oo fiiri qiirada aan rabbiga u qabo sidaasaa loo fuushiiyey gaari faraskiisii oo haddana markuu samaariya gaaray ayuu wada laayay intii axaab samaariya ugu hadhay oo dhan ilaa uu u baabi'iyey sidii uu ahaa ereygii rabbigu kula hadlay eeliyaah markaasee yuuhuu soo wada ururiyey dadkii oo dhan oo wuxuu ku yidhi axaab in yar buu bacal u adeegi jiray laakiinse anoo yehuu ah si weyn baan ugu adeegi doonaa haddaba sidaas daraaddeed iigu soo wada yeedha nebiyadii bacal oo dhan iyo intii isaga caabudi jirtay oo dhan iyo wadaaddadiisii oo dhan oo midna yuusan ka maqnaan waayo allabari weyn baan bacal u bixinayaa oo ku alla kii maqnaadaa noolaan maayo laakiinse yeehuu saas khiyaanu u sameeyey waayo wuxuu damacsanaa inuu wada baabi'iyo inta bacal caabuddo oo dhan yeehuuna wuxuu yidhi shir weyn bacal quduus uga dhiga oo taas waa la naadiyey oo yeehuuna wuxuu cid diray dalka israa'iil oo dhan markaasaa waxaa yimid intii bacal caabudi jirtay oo dhan sidaas daraaddeed nin aan imaan ma jirin oo waxay soo galeen gurigii bacal oo gurigii bacalna waa buuxsamay gees ilaa gees markaasuu wuxuu ku yidhi kii meeshii dharka u sarreeyey inta bacal caabudda oo dhan dhar u keen kolkaasuu dhar u keenay markaasaa yeehuu iyo yohanadaab ina reekaab waxay geleen gurigii bacal yeehuuna wuxuu ku yidhi kuwii bacal caabudayey baara oo iska fiiriya inaan halkan addoommadii rabbiga waxba idinkala joogin laakiinse aad tihiin kuwa bacal caabuda oo keliya markaasay gudaha u galeen inay allabaryo iyo qurbaano la gubo bixiyaan haddaba yeehuu wuxuu mar hore soo doortay siddeetan nin inay debadda joogaan oo wuxuu ku yidhi nimanka aan gacantiinna soo geliyo hadduu midna baxsado kii sii daayaa ayaa naftiisa loo qisaasayaa oo haddiiba markuu dhammeeyey allabarigii gubnaa oo uu bixinayey ayaa yeehuu ku yidhi askartii iyo saraakiishii gala oo wada laaya ooyaan midna ka soo bixin markaasay seef ku laayeen oo askartii ordi jirtay iyo saraakiishii ayaa iyagii debadda u soo tuuray oo waxay tageen magaaladii guriga bacal oo waxay soo bixiyeen tiirarkii guriga bacal ku jiray wayna gubeen wayna jebiyeen tiirkii bacal oo dumiyeen gurigii bacal oo ilaa maantadan waxay ka dhigeen meel lagu saxaroodo oo yeehuu sidaasuu bacal uga baabiyey dalka israa'iil habase yeeshee dembiyadii yaraabcaam ina neebaad kii dadka israa'iil dambaajiyey yeehuu kama hadhin kuwaasoo ahay weylihii dahabka ahaa ee dhex yiil beytel iyo daan markaasaa rabbigu wuxuu yeehuu ku yidhi si wanaagsan baad u yeeshay wax hortayda ku toosan oo reerkii axaabna waad ku samaysay wax alla wixii qalbigayga ku jiray oo dhan haddaba sidaas daraaddeed farcankaaga qarniga afraad ah ayaa ku fadhiisan doona carshiga dalka israa'iil laakiinse yeehuu iskama uu jirin oo kuma socon sharcigii rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil kumana raacin qalbigiisa oo dhan oo kama tegin dembiyadii yaraabcaam oo dadka israa'iil dambaajiyey oo waagaas ayaa rabbigu bilaabay inuu dalka israa'iil yareeyo oo xasaa'eel ayaa iyaga ku laaya dalka israa'iil oo dhan oo laga bilaaba webi urdun ilaa barigiisa intaas oo ah dalka galicaad oo dhan iyo reer gaad iyo reer ruubeen iyo reer manase iyo tan iyo carooceerta ku agtaal webi arnoon iyo xataa galicaad iyo baashaan haddaba yeehuu falaymihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisii oo dhammuba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka israa'iil markaasaa yeehuu dhintay oo la seexday awooyaashiis oo waxaa lagu aasay samaariya oo meeshiisiinna waxaa boqor ka noqday wiilkiisii yoha axaas oo wakhtigii yeehuu dalka israa'iil samaariya boqorka uga ahaa wuxuu ahaa siddeed iyo labaatan sannadood